wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka puntland oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale ayaa si rasmiya u daafuray isbitaalka guud ee magaalada galdugob oo qalabeyn iyo dib udhis lagu sameeyey munaasabada daafurka isbitaalka guud ee magaalada galdugob ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada waxgarad odayaasha dhaqanka hay-ada heer caalamiya oo daneeyo arrimaha caafimaadka injineer maxamed cabdulaahi agaasimaha guud ee isbitaalka degmada galdugob ayaa ka waramaya marxaladihii uu soo maray isbitaalka isagoo u mahadceliya cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismihiisa isbitaalku maantay uu u samaysan yahay ama u dhisan yahay ama u taagan yahay hal aragti oo ah in isbitaalka laga helo adeeg tayo fiican maantay ma dul taagnin dhismo casri ah iyo qalab casri ah laakiin waxa arrintu tahay waxaa weeye in bulshadeennu ay maanta fursad u heshay adeeg caafimaad midkaas oo qof kasta oo albaabada isbitaalka soo gala uu heli doono ixtiraam daryeel daawo isbitaalku xilliyo adag oo aad u adag ayay wuxuu uga jawaabay inta awooddiisaah iyo ka baxsan inuu bulshadiisa daryeelo badbaadiyo dhan walba waxaan maanta fursaddan ii saamaxaysaa inaan hogaamiyaasha ugu horeeyo madaxweyne dani u mahad celiyo oo runtii aan odhan karno mashruucan wuu dhaqaajiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka puntland siciid jaamac qoorsheel ayaa bulshada ugu baaqay inay ku far adeegaan ilaalinta isbitaalka cusbitaalkan wuxuu ka mid yahay afar cusbitaal oo aad u horeeya oo maxay ahayd loogu talagalay in muxuu ahaa standarkoodu ahaada standar aad u sarreeya oo madaxa unisefna ay sheegtay oo ay taabatay markaan dhex soconnay qaabku u dhisan yahay waa qaab aad looga fakeray iyadoon eesiye la gelin ayaa hawadu sideeda u dhex maraysaa markaa waxaan leenahay nasiib baynu u yeelannay haddii cusbitaalka aynu maaragtay maanta inoo hirgalay cusbitaalka waa in lagu fara adeegaa odayaashii igu horreeyo bisbaas iyo odayaashii oo dhan ay sheegeen oo maalintii uu dhagaxdhigii halkan kowna uu joogay maantana ilaahay uu u siiyey fursad inuu furitaankiisii wixii in la ilaashado in maxayd lagu dadaalo muxuu ahaa ilaa hadda sidaa uu yahay daafurka isbitaalka degmada galdugob ayaa ka qayb qaadan doona dardargelinta adeegyada caafimaadka oo ay bulshada u baahan yihiin